xalay adugu tobankii habeennimo ayaa ciidanka booliiska soomaaliyeed uu hogaaminayay markaas jananka adda xukuma jenaraal mukhtaar iyo dhammaan taliyaasha gobolka banaadir ee booliiska waxay howlgal ka sameeyeen degmada cabdilcasiis gaar ahaan aargada degmada cabdilcasiis la yidhaahdo halkaas waxay ku soo qabteen waxyaabaha ad aragteen sawiradooda ay ku soo qabteen oo isugu jiray waxyaabaha maanka dooriyo dhan sida calaqa iyo xashiishka iyo biyaha kulule lacbo iyo bakti oo dhan bay ahaayeen iyaga iyo dadkii isticmaalayay iyo kuwii iibinayay intaasoo dhan bay howlgalku ku saabsanaa aada baan ugu faraxsanahay inay dee ummadda ka qabtaan waxyaabaha maankooda hadlaynaya oo dhibaatada ku ah kadibna c i d da baa lagu wareejiyey baaritaan baa la gelinayaa kadibna waxaan rajaynayaa in dee laga hayo ummadda kuwa baktiga cunaya laga hayo ka gobol banaadir ahaan annaga farxad bay noo tahay inay ciidanku hawshaas kala sameeyaan waayo ummadday saqraaminayaan ummadday maankooda dilayaan ummadday dhibaato ku yihiin oo khatar amnina ku yihiin khatar bulshana ku yihiin marka waxaan leeyahay qof walba oo bakti cunahu ciidanka ciidankaa ku daba taagan waana lagu soo qabanayaa kan gadaya kan keenaya iyo kan cunaya intaba isku mid weeyaan marka waxaan leeyahay laga waantoobo ciidanka booliiskuna waa mahadsan yihin maya waxa weyaana kumay jirin dhallinyaray ahaayeen adigu tobaneeyo ku dhawaada ayay ahaayeen oo isugu jiray kuwa gadayay iyo kuwa cunayay intaba isugu jiray ahaayeen waan tegay xalay iyagoo meel fadhiyaan tegay marka waxaan leeyahay dhallinyaro dembigiinu waa inaad bakti cuntaan dembigiinu waa inaad waxyaabaha maanka dooriya isticmaasheen ha laga waantoobo oo yaan la cunin waxyaabaha maankiina iyo maskaxdiina iyo muruqiina aan u wanaagsanayn